عبد القادر سكين cabdiqaadir xaggee ka timid والله حمرة كي مالان haye imsi kuu qaadatay xamar ilaa talyaaniga والله waxaan soo baxay bishii lixaad labiyo tobankeed xaggeed soo martay والله waxaan soo marnay xamar diyaar ka soo raacay Kampala lagu soo dejiyay Kampala bas ka soo raacnay jubbaan ku degnay jubbaan ka soo raacnay waxaa imaanay qurtuma imaanay maxaad xamar uga soo baxday maxaa kusoo eriyey والله horta waxaa xamar isoo ani waxaan ka shaqeey jiray Soomaaliland gobolka tog dheer burco way yaqaanaa asxaabtii iyo hada dee wejigay arkaan aluminium aan ka shaqeey jiray marka xamara laygu sheegay in shaqo ay ka furantay oo meenaa dhismo ay ka bilaabatay marka xamara sidaa u tagay markaa xamar tagayna sidii aan ka malaysinayay maahay si kale igu noqon kadib maxaad samaysay qorshaan sameeyey waxaan siray hadda somaliland waa ka imaaday haddaa ku laabatidna macnaha waxay noqonaysaa falob marka lugtaan soo furay haye xamar baad diyaar ka soo raacday kambaalaan imaaday kambaale kadibna basaan soo raacay haye jubbaan imaanay haye jubba haddana bas ka soo raacnay waxaan imaanay qartum imise qof baad haydeen wallaahi waxaa ahayn afar qofooda xamar laga soo diray jubbaan isku weyn south sudan isku weyn haye juba kadib maxaa samayseen jubbo mo kadib waxaan sameynay markaa iswaanay laba qof aa iskula saarnay labadeena qofood aan South- South- waxaan ku imaanay qartum haye khartuum kadibna waxaan ku imaanay wadafaan ku imaanay libiya galnay haa haye libiya maxaad kala kulanteen libiya wallaahi horta magafaa dhibkaan kala kulanna ma kala kulmin libiya way nooga dhib yarad magafi haye libiya xabsi miyaad gasheen mise guri magafaad gasheen kulley magafaha iyo kan libiya jooga waa isku magafo un laakiinse way kala naxariis badan yihiin haye kan tribula jooga waa naxariis badan haye maxaa maxaad kala kulanteen kaas waxaan kala kulannay kan magafaha oo koodaan soo maraynay waxaa la cunayaa baasta iyo biibis kan waxaa lagu leeyahay ciddaada dalbo waxaa u baahantid oo lagu soo dirayaa cabitaanka sharaabka waxaas mid markaad jeebkaaga kasoo gadanaysa lacagtaada lagu siinaya kharash ahaan imisaa kugu baxay ilaa xamar ilaa een, libiya xamar ilaa liibiya afar kun iyo laba boqol kadib libiya dooni baad ka soo raacday waxaa dooniyaan kasoo aada wax doonida imisaa lagaa qaatay dooni waxaa laga qaatay laba kun iyo boqol marka mukhallasiinta ama magafayaasha libiya ilaa xamar intaas safarkaasi kuu kuu sahlay ma dad isku xidhan ba may dad isku xiran maaha haye sidey sidey yihiin marka waa mid adiga waa carabtan carabtan baa isku xiran laakiinse kan soomaaliya jooga iskuma xirno waa gartay libiya dooni baad soo raacday een, ah, idinkoo markaa laydin soo badbaadiyey markab saaran baan idin arkay doonida bal iga sheekay markaad soo raacaysay dareenkaagu siduu ahaa qaab noocee doonida u soo raacdeen horta doonida waxay igu yaabka badneed waxay ahayd habeenkiina lagu soo qaaday talaagad oona la keenay xeebta waxaana yidhi bacdiina madaxa ku qaata maxaa laga wadaa macnaha doontiina qaata wax xeebta gudaha gashta doonidu ma bac bay ahayd waa bac bay buufin bay ahayd marka baabuur baad ku soo qaadeen idinkaa buufiy madaxeenaan kusoo qaadna madaxeena haye waxaan geysanay badda gudaheeda kadibna raacan allah imise qof baa haydeen siddeetan iyo siddeed qof oo soomaaliya biyaa kabtan ka ahaa wallahi mid adiga dhexdeena kabtanka ah siduu kabtan qof u noqon karaa iyo- oo ka mida dadka tahriibaya Ma Adiga- tababar baa la siinaya marka hore tababar ma la siinaya waa la- waa loo sheegaya qaabka loo wadaya adiga markaan lagu tusana waa wadanaysaa waxaaga marka sidey qorshaa sidey arrintaas sidey ku dhacaysa ma nimanka mukhallasiinta ayaa qof idinka xulaya oo odhanaya qofkaasaa ku wanaagsan inuu doonta wado maya annagaa isku xilena marka ku bedelay waxa adiga miyaa doonta waday maya anama wadin waa gartay marka kadib maxaa dhacay marka bacdina madaxaan kusoo qaadanay aan biyaha la soo galnay gabadaan usoo qabsanay dareenkaagu markaa siduu ahaa dareenkii waxay ahayd ama waa la dhimanaya ama waa la noolaanaya marka waxay ahayd ama waa geeri ama waa yurub haa geeridan waa xaq oo lagugu leeyahay oo inaad ogolaato inaad dhimanayso in horta niintaada xaqiiq ah ee- ee kugu jirto amaankaaga inaad ku hayso inaad dhimanayso waa gartay annagoo adkaar tahayna marka alxamdulilah ilahi waxba nooga musumo shan saac iyo barna soo baxna haweenimo qorax markay soo baxaysan maraakiibta waa nala taagnaya safarkaasi halista badan inaad soo gashay haddaad ogaan lahayd ma soo geli lahayd aniga waddankayga hadduu aan ogaan lahay inay shaqo taalo oo aan ogahay in macnaha ka shaqaysanayno nolol taalo mabaan soo taariimin marka maxaad kula talin lahayd dadka waddankii jooga ee dabacsan safarka inay soo galaan horta asxaabteyda iyo walaalahayga waxaan dhihi lahaayey isku soo tahriibin aniga saas oo kale waa lii dhihi jiray waana ka yeeli waayey laakiinse hadda waxaan leeyahay xaqiiqda anaa idinsoo arkay waana ogaan doontaa ninkii hadalkayga yeeli waayey inuu macnaha dhibaatada la kulmi doono iminka talyaaniga aad joogtaa magaalada milano maxaa qorshahaagu yahay maxaa kuu xiga horta niyaddaan degsanaya weli maanan seexanin talyaaniga ilaa hadda safaraan ku jiray laakiinse markaan talyaaniga aan maskaxdayda ku degsado meeshii ilaahay igu- igu adiyaan aadaya xaggee in xaggeed qorshaynaysa inaad aadi kule ama germany ama belgium labada midkood waa gartay mustaqbalka maxaa kuu muuqda marka insha allah wuxuu ilaahay ii qoraan aan qaadanaya waa gartay ilma iyo xaas ma leedahay waan leeyahay xaggee joogaan xamar joogan maxaad fariino u diri lahayd way islaamaya leh hadday daawanaysaan waa gartay ilmaha binti ilaa leegiya ilmihii waa kan ugu weyn waxaa jiraa waa toban jir weeyaan toban jir waa gartay maxaa kugu yaab badnaa intaa safar ku jirtay ugu dambayntii haddaad ii sheegtay
aniga waxa igu yaab madee bacdaada madaxa ku qaaday weeyaan markii doonta waa gartay doontiinu wax dhibaataa lamay kulmin dadka qaarkood waxaa lai sheegeen dooniyuhu ay hoos biyo ka galeen Sax.
idinka maxaad la kulantay annaga horta doonteena wax biyaha ma soo galan biyaha oo dharkeena mooyaane wax kale oo doonta oo duleysma annaga macnaha soomaaliya ahayn wax ajaanib nagu jiri malaha